halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaase ah bisha nofembarna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xarun lagu kaydiyo dhiigga oo laga hirgeliyey magaalada boorama ee gobolka awdal dhiig kasta oo loo baahdo waxay noo sahashay in laga helo qaybtan bankiga intii la geli lahaa baadikoob iyo raadcayndheer intii la geli lahaa halkana noo sohotay
waxaad kalood maqli doontaan dhalinyaro badan oo iyagu ku mashquula jirdhiskooda xilliyada ay shaqooyinka ka nasanayaan ama ay shaqola'aanta yihiin heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa shaaca ka qaaday in uu furinta hore ee dagaalka ka hogaamin doono ciidamada dowladda etoobiya aabi axmed ayaa qoraal uu xalay soo dhigay barta twitter-ka xilli dambe waxa uu ku sheegay in laga bilaabo maanta oo salaaso ah uu tegi doono jiidda hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo ciidamada difaaca qaranka etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa fariinta qoraalka ee uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ugu baaqay dadweynaha etoobiya ee raba inay difaacaan dalkooda in ay ku soo biiraan ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka hal qof ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada qadiimka ee qudus kadib markii uu rasaas ku furay xubin ka tirsan xarakada xamaas ee dalka falastiin xubinta weerarka fulisay ayaa toogasho lagu dilay sida ay sheegeen booliska israa'iil afar qof afarta qof ee dhaawac ah oo laba ay yihiin saraakiil boolis ah laba kalena shacab ay yihiin ayaa loola cararay isbitaalka hadaasa ee magaalada qudus halkaasi oo mid ka mid ah labadii qof ee rayidka ah ku geeriyooday ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali benet ayaa amray in amniga la xoojiyo wuxuuna shacabka ugu baaqay inay muujiyaan feejignaanta ugu sarraysa iyadoo ay suurtagal yihiin weeraro dheeraad ah qofka dhintay ayaa magaciisa lagu sheegay eliyahi key wuxuuna uu ahaa dadka u soo guuray israa'iil isagoo ka yimid dalka koonfur africa wasaaradda socdaalka ee israa'iil ayaa sheegtay inuu ahaa shan iyo labaatan jir ka yimid israa'iil labadii kun iyo sagaal iyo tobankii wasiirka amniga ee dadweynaha ee israa'iil cumar barlef ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey uu ahaa falastiini ku noolaa xaafadda shuwaafaat ee bariga magaalada quds uuna ka tirsanaa xarakada xamaas dowladda maraykanka ayaa soo saartay bayaan ay si xoogan ugu cambaaraynayso weerarka halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada boorama waxaa laga hirgeliyey xarun kaydhisa dhiigga gaar ahaan dhiigga qariibka ah ee helitaankiisu u adag yahay taas oo ay ka faa'iideystaan dadyooga ku dhaqan magaalada wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa wareystay madaxa xarunta kaydinta dhiigga ee cisbitaalka boorama cabdiqani caydaruus cabdilaahi magacaygu cabdiqani caydaruus cabdilaahi horta qaybtan cusub ee iminka magaalada boorama aanu ka bilownay magaaladu waxay u baahnayd baahi badan bay u qabtay hosbitaal kasta oo dhiig looga baahdo ama qof kasta oo soo dhiig baxa waxa uu si yaroo fudud uga qaadan karaa amase uga heli karaa bankigan bankigan wuxuu noo saamaxay inaannu kaydinno dhiigaga ayi nooc ay noqdaan macal bositifeka kuwii ahaa iyo kuwii negatifeka ahaa labadoodii iyaga isku jira maadaamay taasi saas tahay dhiig kasta oo loo baahdo waxay noo sahashay in laga helo qaybtan bankiga intii la geli lahaa baadikoob iyo raadcayn dheer intii la geli lahaa halkana noo sohotay marka halkani waxay noogu fiican tahay magaaladuna waxay qotay baahi aad weyn maadaama iminka aanu helnay alxamdulilah baanu leenahay baahiyaha aad daboosheen ee loo baahnaa dhiigga marka la yimaado cusbitaalka guud ee magaalada boorama maxaa ka mid a horta gaar ahaan ma ahan qaybtani ma anfacayso dhakhtarka weyn keliyata waxay anfacaysaa gobolka oo dhan qof kasta oo gobolka ka tirsan oo baahi u qaba dhiig inuu helo si yaroo fudud ayuu ku helayaa waxaa kaloo jirta qaarkood oo reera oo aan mostly aan la helin maadaama ay kuwaasi jiraan waxay khasab tahay qaybtani waxay noo sahashay inaan dhiigigii reerka ahaa aynu ku kaydinay meeshii maalinta alii maalinta loo baahdo si yaroo fudud lagu heli karo markii hore waxay ahayd in la galo in la galo raadcad dheer in la galo maadaama raadcad dheera laga soo maarsamay waqti xaadirkan waxay noo sahashay inaanu helno oo meeshii ay noo yaalaan marka loo baahdana si yaroo fudud lagu isticmaali karo dadka aad dhiigga ka shubaysaan si aad u heshaan dadkaasi
dadkaasi way noo register garaysan yihiin inta dhiigaga magaalada ku yar oo dhan buug baanu leenahay buuggaasaan ku rejistar garaynaa kabacdi markaan u baahno dhiigooga waanu la hadalnaa waanu kaydinaa si markaan kolba waxaan eeganaa inta noo taalla ma ku filan tahay magaaladii haddii ay waxoogaa aan dareenno inay sii yaraanayso waxaanu qolo kaleaanu garaacanaa markaa kuwii bishan shubay laba bilood kabacdigeed saddex bilood kabacdigeed ayaanu garaacnaa kabacdi saasaanu qaab noocaasaanu doonaynaa inaan u shaqayno dhiigaga la laayahayna aynu si yaro fudud ka helno qofka markaad ka shubaysaan ma baadhitaan baad u samaysaan maxaad u samaysaan
horta marka hore maadaama qof bini aadana mas-uuliyaddiisa aad gacanta ku haysid waxaa ka horeysa qofki in qof dhiig lagu shubo in qofkii laga shubayey marka hore la baadho marka baadhitaanka loo sameeyo qofkii stageka kasoo gudbo xaaladiisoo dhan ay okay noqoto ayaa qofkii looga shubi karaa xataa waxaanu eegaynaa qofka haddii garaamka uu isagu ku filan yahay kamanu shubno hadduu naftiisa ku filan yahay laakiin hadduu dhiiggiisu badan yahay unbaanu ka shubnaa sababtoo ah waxaa kugu dhici karta qofkii hadduu dhiiggiisu keliga ku filan yahay od dhiig ka shubtid inuu isaga laftigiisii xaaladiisii ay ku xumaato markaa qofka dhiiggiisu uu garaamkiisu uu badan yahay ayaanu mar walba ka shubnaa xaruntan bangiga dhiigga ee cusbitaalkan guud ee magaalada boorama intee dhallinyara ayaa ka shaqaysaa
bangigan waxaanu kaga shaqaynaa saddex qof baanu kaga shaqaynaa saddexdaa qof waxay u kala qaabilsan yihiin saddexda shifti saddexdaa shifti maadaama ay tahay waxa waqtiyada shaqada lama doonayo dee in la yidhaahdo qofkii dhiig baa la waayey in la yidhahdo meeshii baa xidhnayd waxyaabahaasanu ka cararaynaa maadaama ay tahay bangigii bangigu waqti kasta oo loo baahdo wuu inoo furan yahay marka waa sababta aanu saddexda qof uga shaqayno saddexda shiftin isku bedelayno waxaa jira xanuunka coronavirus oo saameyn badan ku yeeshay goobihii caafimaadka goobtan bangiga dhiigga wax saameyna muxuu ku yeeshay xanuunkaasi coronavirus waxa uu ku yeelanayaa oo jirta dadkii inay qofkii markuu waxoogaa yar ququfac iyo waxyaabaha uu dareemo wuxuu isleeyahay hadhex tegin bulshadii bulshadii maadaama uuna dhex tegayn imankaa dad iyagu qaar aad garacyada ka tirayd waxaan u baahnay dhiig inaad noo shubtid waxay ka odhanayaan waxoogaa duradurey baan leeyahay mana iman karo waxaan ka baqayaa inaan dadka sii gaarsiiyo taasoo caqabadaasa nagu jirta annaga xaggayga laakiin wax saameyna kal nugma lahan kaasi wuxuu ahaa cabdiqani caydaruus cabdilaahi oo ah madaxa baanka dhiigga ee cusbitaalka guud ee magaalada boorama oo aanu ka wareysanaynay howlaha shaqe ay qabtaan haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatan aynu ku wada nasanno fanaanka xuseen shire iyo heeskan
Sinta, no, no, no, no, heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka xuseen shireh iyo heeskaasi suleeqa ayaan halkaasi ku dhaafin halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a dalka jabuuti dhallinyarada shaqa la-aanta ah qaarkood ayaa waqtiyadooda ku bixiya xarumaha jirdhiska si ay jirkooda u dhistaan islamarkaana ay uga fogaadaan waxyaabaha dhallinyarada dibudhaca u keena sida balwadaha iyo mukhaadaraadka sagaal siciid faarax ayaa haddaba la kulantay qaar ka mid a dhallinyaradaasi warbixintan ayayna kasoo dirtay magaalada jabuuti haddaba cumar maxamuud waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi wakhtigooda geliya inay jirkooda dhisaan xilliyada ay bilaa shaqada yihiin si ay uga fogaadaan dacaayadaha kala duwan ee uga yimaada dadka shaqeeya iyo sidoo kale si ay iskugu mashquuliyaan waxa uuna cumar iiga sheekeeyey dhibaatooyinka kala duwan ee dhallinyarada wajahda marka aysan shaqo haysan iyo sida isagu uu u sameeyo jirdhiskiisa walaahi walaashadee shaqo la-aanta waa dhibaato tafshuush bay kugu furaysaa oo naftaada sideed uga badbaadaysaa shoomeernimada shaqa la-aantu waaba xabsiba xabsi caadiad ku jirtaa psychologically xabsibaad ku jirtaa ikhtiyaar malihid jeebkaagu dudoon iska heesaya mid baa ku odhanaya waan yaro dhoofaya turkigan tegaya mid kalea ku odhanaya brazil baan yaro gaadho wallahi soo nasmido sacuudiga iska tegay xaj baan tegay wax shaquu haystaa wakti buu goostay holiday buu u baxay ikhtiyaar buu leeyahay dee accountkiisu waa iska yara dacdac alxamdulilah
laakiin markaad adigu shaqayneyn qof xora ma tihid qof xora ma tihid kaarteegaba ma dhaafisid xaafadahaba ma dhaafaan dadka kalena way kusiinaya jebinayaan way ku dareensiinayaan inaad soo meer tahay ninbaad sigaar weydiisanaysaa kuma noqon kartid xabadadaad weydiistay haddana wuxuu odhan karaa wuu ogey inaad soo meer tahay warde aan dukaana iga dhigan muku odhanayaa
hadalla waxaa lagu waranayaa ku niyad jebinaya ha motivationka lagaasii dilayaaba marka laakiin dadna waxay weyaan isgeedis xararkay ku dhintaan kuwaasoo kale aniguna kuwa baan atin ka mid ahay because ma doonayo in qofnaan dareensiiyo inaa jaabkaygu qaylinayo hadaan shan boqol oo faransit waxaan iska dhigayaa nin konta kun haysta labiska waa inaad cadowga iska jebisad inaad labisatid xitaa adoo shaqeynaya adoon shaqeynayma inaad qurux badnaatid dadka siyaasad iyo khibrad baa lagula socdaa adduunka oo dhanba waa wada siyaasad iyo khibrad inaad fahmeyn dee sida dadka loola socdo markaa markastaad war anigu bilaa shaqaalahay aad qaylinaysid waa ka kii qambaarka jaadka la kala qarsan marka digada halkaa kas lagaa war kiibaa soo socda tuwaalada jaadka la kala qarinba oo ay ogyihiin inuu qofkaa shaqeyno calaashay waxba ku
jaadka dhaba jaadka lagu xaraqanaya lagu dul fadhiistaaba ilaa qofka baxayo ilaa idhaafi iga qaadi yaaho dhaafi laakiin qofka haddii la ogaya inuu shaqa hayo waa loo xarig laha hey ilaa shaaqyada ku xarigi qof walba markaad shaqeyn shaaqyadaaba ku cays naata xayraanka lama jooga anigu soo noqon baa aqalada waa lagu hanjabiyo dukaanka xitaa wuxuu ka odhan maxay lacagta horta keen buu ka odhan dukaanka marka qof walbaa ku ogo madaxa kaaga qornaan tahay stamp marka waa adigu sidaad iskaga ilaahay haa iskaga elishidad adag marka dadka waxay ku keentaa problem badan madax xanuun dacwad haa harjaad bay nafta iskaga qaadaan marka hadda qofkaas shaqo imika haddaad u kacaysid oo dee in badan bilaa shaqo ahayd oo jaad iyo isku dilaysay de qof wuu meekid markaa an waxaan isku dhaafiyaa stresska badan wallaahi exercise badan baan sameeyaa exercise badan mascalaasyo bay dhahdaan af ingiriis ana waxaan dhahdaa gymnasium ama you know training a lot of training baan sameeyaa nafteeda a lot of exercise cardiovascular uh, press ups also you know hardcore just markaa cause waxaan dareemayaa markan exercise exerciseka iyo salaaduna meel bay iska raacaan because markaa salaada tukatid sidii waxaad buuraha buur dhan aad aada riixday ayaad ahaa markaa markaa exercise ka badan sameeyo waxaa wax kaa baxaya dhidid dhabarka ka dhididid waxaa la yidhahdaa you release waxaa la yidhahda endorphins la yidhahda endorphinskaasi waa wax stress stresska jidhka oo dhan ayaa ayaa kaa baxaya endorphinska marka when you release endorphins jidhkaa ka baxdo ead meedhatid exercisekii sameysid happy baa tahay boqol fara hadday ku taalo caanaad kasoo iibsan happy baad adaa sareeyaba diyada marka dadka bilaa shaqada subaxii waxyaabaha ugu badan ay ka fikiraan maxay qabtaan maxay sameeyaan wallaahi way baxaan doosiyadooday qaadaan meelay geeyaan dadkay u dhiibaan emailay diraan way isku dayaan dad badan baa jira oo iska dadaal badan oo waxbana waxba ma waayaan dadna dee wakti badan bay qaadataa dependent xaggay meelaha ay ka dondoonayaan shaqada qaarna way helaan qaarna way waayaan adigu marka maxaad sameysaa subaxii markaad kacdo wallaahi sidaan ku sheegay unbaan exerciseka markaan sameeya waan baxaa doosayga qofkaan u dhiibi karan u dhiibaa emailaan iska diraa marmarna niyadda iga jabta oo you know markaan soo yar qaxwiga isku soo noqda intaasaan marka subax inaad baxdo magaalada iska dhex martay fiican motivationkay ku jirtaa adoon shaqaynin baad iska dhigaysaa nin shaqaysta marka sidaas taasina waxay ku jirtaa motivationka dhaqdhaqaaqa baa la yidhahdaa movement movementka hadaa exercise bay ku tahay way u fiican wax hayso ama haysan kalahaada horta arsaaqad baa ku jirta
okay camar waxaa tiri anigu waxaan isku mashquulayaa oo stresska iskaga baabiya jirdhis inaad sameeyo sidee qof dhalin yaraa oon shaqayn jirdhis uu sameyn karayaa sidee ugu fiican adigu sise u sameysaa kaaga aqalkaad ku sameyn kartaa waa easy waa waa exercise waa waa waa jidhka sare iyo lugaha jidhka oo dhan subaxii markaad soo kacdid waad waad tuuran kartaa bacda qadada haddana waad ku ceshan kartaa iska seexan kartaa galabta caawa hadaad ku ceshan kartaa saddexda waqti haddaad sameysid birana waad raacin kartaa haddaad aqalka biro ku haysatid exerciseki caadiga marka qof dhalinyaraa oon shaqayn uma baahna inuu jiimkii lacagta tago guri dhexis ku sameyn karaya hadduu experienceka leeyahay khibradii exerciseka lagu sameynay uma baahna inuu jimka tago oo khasaaro lacag maka khasaaras qofka aanan kala garanayn nidaamkii iyo disciplinkii loo sameynayay habkii dee loo laisku dabageynaya u baahnayn unbaa dee tegaya jimka qofka garanaya laakiin dee wallaahi lacagtiisa u kala hadhisa aqalku ku samaysan karaa
marka dhalinyarada aan shaqayn maxaad leedahay meelaha isku niyad jabsan isku maaweeliya naftiina ama kubada ciyaara ama orda ama jimka tega ama aqalkiina ku sameeya either way way nii fiican tahay stresska iniga stress levelka iyo iniga iniga deji
halkaad dhegeysaa weli dhankala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax blue
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan aan ku bilowna waxaa caawa garoomada kala gedisan ee qaaradda yurub dib ugu soo noqonaya kulammada xiisaha badan leh ee koobka champions liiga waxaana la ciyaarayaa kulankiisii shanaad qaybta e waxaa isku arkaya kooxaha dynamikef iyo bayer munich halka barcelonana ay martigelin doonto kooxda benfica qaybtan e waxaa horkacaysa kooxda bayer munich oo leh toban iyo laba dhibcood iyadoo xaqiiqsatay inay usoo gudubta wareega xiga ee koobkan halka barcelonana ay leedahay lix dhibcood benficana afar dynamikefna ay leedahay hal dhibc gruubka efna kooxda villa real ee waddanka spain waxay martigelin doontaa kooxda manchester united oo toddobaadkan iska erisay tababaraheedii olgane sosha halka kooxda atalanta ee waddanka talyaanigana ay u tegi doonto kooxda young boys qaybtan oo ah mid aan la saadaalin karin waxaa ilaa iyo hadda isla hogaaminaya kooxaha manchester united iyo villa real oo leh min toddoba dhibcood halka atlantana ay leedahay shan dhibcood young boysna saddex dhibcood qaybta jiina kooxda lille ee waddanka faransiiska waxay martigelin doontaa kooxda f c selterberg halka sefilia oo waddanka sbainna ay la ciyaari doonto kooxda waddanka germany ee welfersburg qaybta ejna waxaa caawa la ciyaari doonaa kulan aad u xiiso badan oo dhex mari doona kooxaha chelsea iyo yuventus waxaana labadan kooxood ay ku loolamayaan kooxdii kusoo bixi lahayd kaalinta koowaad ee gruubkan halka kooxda maalmana ay martigelin doonto kooxda senad st petersburg qaybtan waxaa horkacaysa kooxda yuventus oo leh toban iyo laba dhibcood halka jelsena ay leedahay sagaal dhibcood kooxda kubadda cagta b s g ayaa xiriir la samaysay tababare sanadiin sidani haddii ay dhacdo inuu ka tago tababaraheeda mauricio bocagino kaas oo lala xiriirinaya kooxda manchester united ee horyaalka ingiriiska tababarihii hore ee real madrid ayaa ah musharaxa koowaad ee milkiilayaasha kooxda b s g haddii bojotino uu go'aansado manchester united sidan oo afartan iyo sagaal jir ah oo xagaagii hore ka tegay markiisii labaad garoonka santiago barnabu ee kooxda real madrid ayaa badiyey boqol iyo sagaashan ka mid a saddex boqol iyo kow kulan oo tababaro u ahaa real madrid wuxuu sidaan real madrid u qaaday saddex koobka champions liiga ah iyo laba horyaalka waddanka sbain la liiga laacabkii hore xulka faransiiska ee ku guulaystay koobka adduunka ayaa aad u xiiseynaya shaqada b s g haddii ay diyaar noqoto sida ay elwaradee sheegayaan b s g ayaa aaminsan in qaab ciyaareedka sidaan iyo maamulkiisu ay ku habboon yihiin kooxda baariis ka dhisan ee ay u ciyaaraan leonel messi neymer iyo keliyaan impepe wararka ayaa intaasi ku daraya in afartan iyo sagaal jirka u dhashay waddanka argentiin ee tababaraha kooxda b s g aanu weli u sheegin guddoomiyaha kooxda b s g iyo agaasimaha ciyaaraha inuu qorsheynayo inuu ku biiro kooxda manchester united tababaraha kumeel gaarka ee kooxda manchester united michael carig ayaa sheegay inaanu garanaynin inta uu sii wadi doono shaqada manchester united isagoo isku diyaarinaya kulankiisii ugu horreeyey ee kooxda tan iyo markii laga eriyey tababare ol gane solsha horyaalka talyaaniga ee seeri edana laba kulan oo ka tirsan ayaa xala la ciyaaray kooxda ferona waxay labiyo hal ku dirta kooxda empoli halka kooxda torinana ay sidoo kale labiyo hal ku sagootisay kooxda uduneysa seeri eda waxaa wada hogaaminaya kooxaha napoli iyo ac milan oo leh min soddon iyo laba dhibcood halka kaalinta saddexaadna ay ku jirta kooxda inter milan oo leh labaatan iyo siddeed dhibcood ugu dambeyntiina dhegaystayaal horyaalka waddanka sbain ee la liiga ayaa isna la ciyaaray kulan ka tirsan waxaana kooxda real falcano ay saddex iyo hal ku dhifatay kooxda malarco xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax blue oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wadanaysanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaasi ay nugu luqeynaysa fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo